bismillaahi araxmaan iraxiim kulanti wacan oo wanaagsan akhyaarta aynu jecelnahay oo meel walba aad ku sugan tihiin waa maalin talaadaha taariikhdu ay ku astaysan tahay sagaaliyo labaatanka bisha julaay sannada labada kun afar iyo tobanka kusoo dhowaada dhegaysiga warka raadiyo wardheer oo dhan wararka naga soo gaaraya degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose ayaa waxa ay sheegayaan in ciidamo ka tirsan dowladda federaalka ee soomaaliya rasaas ay ku fureen dad rayid oo halkaasi ku sugnaa iyadoona rasaastu ay kaliftay geerida laba ruux oo ka mid a dadkii rayidka ee goobtaasi ka agdhowaa labada qof ee geeriyootay ayaa lagu tilmaamay inay ahaayeen laba ka mid a shaqaalaha beeraha ee degmada afgooye kuwaasoona ku xamaala jiray mootole mootada oo dadka ku qaadi jiray wararka ayaa sheegaya in ciidamada goobta ay isaga baxsadeen iyadoona laamaha ammaanka oo halkaasi gaaray aysan ku guulaysan inay gacanta kusoo dhigaan ragga rasaasta huwiyey dadka rayidka ee ku dhaqanaa gudaha degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose imaam cabdulaahi khaliif rooble oo ka mid ah imaamyada beelaha soomaaliyeed ee ku sugan magaalada muqdisho ee xarunta dalka soomaaliya ayaa waxa uu ku eedeeyey dowladda federaalk ee soomaaliya inay ka shaqaynayso in beelaha qaar ay la saftaan taageerana siiyaan ururka al-shabaab ee kasoo horjeeda dowladda federaalk ee soomaaliya imaamka oo ka mid ah imaamyada beelaha soomaaliyeed ayaa waxa uu tilmaamay in dowladda federaalk ee soomaaliya ay ku xadgudbayso beelaha qaar ee ku dhaqan dalka soomaaliya isagoona tilmaamay inay haatan la safan tahay beelo gaar ah wuxuuna ku eedeeyey madax sare dowlada federaalk ee soomaaliya in talada dalka iyagu ay isku koobeen madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayuu ku eedeeyey imaamka sidau hadalka u dhigay in dalka uu adeegsanayo ururdiimeed gaar ah oo asigu madax ka yahay sida uu tilmaamay ugaas cabdulaahi khaliif rooble oo maanta warbaahinta kula hadlay gudaha magaalada muqdisho ee xarunta dalka soomaaliya
soomaaliya federaalka ah waxyaabaha aan ka tirsanayn haddaan nahay beelaha soomaaliyeed waxaa noo muuqanaya wax dhibaal joogto ah waxaa noo muuqanaya dowladdu inay taageerada shacabka sii luminayso waxaa noo muuqanaya dowladdu inay wax dhibaal joogto ah inay ku hayso beelaha soomaaliyeed qaar ka mid ah waxaa noo muuqanaya beelihii taageeradooda ugu taageerada badnaa cudud ciidan iyo rabitaan wax walba ku taageeray dowladda inay luminayso waxaa noo muuqda waxyeelo ku dhacaya dad qaas ah waxaa noo muuqda in beelihii soomaaliyeed beele ka mid ah ee qarka u saaran inay shabaabka si fiican u taageeraan maadaama ay hadda leeyihiin waryaan dhoordhoon dowladda iyo shabaabka ay leeyihiin waxaa noo muuqanaya in awooddii dalka ururdiimadii ay la wareegeen bad ay muuqato oo shakhsiyaad awood badan ay meesha joogaan waa noo muuqanaysaa waxaa noo muuqanaya inaan dhaqankii xushmad ku lehin dowladda waxaa noo muuqanaya dowladda inay shacabka la hadlaynin dadka taageerada ka rabtay dadku waa qaran qaranka soomaali dadka ah shacabka ah dowlad adeegayaal waayo saa rabna noogu adeega saa rabna noogu adeega saa rab saa rabna haddaad noogu adeegi weydaan beesha caalamkaan aan ogeysiinaynaa inaad dadka uqaba weydayn waydan dacweynaynaa dad jiraanaan nahay asalaamu calaykum hadalkan ayaa waxa uu imaanayaa xilli maalmihii lasoo dhaafay shirar isdabajooga magaalada muqdisho ay kaga soconayeen beel ka mid a beelaha soomaaliyeed taasoona si adag kaga soo horjeesatay go-aankii dowladda federaalk ee soomaaliya ay aqoonsiga ku siisay maamulka saddexda gobol ee fadhigiisa u yahay magaalada baydhabo ee xarunta gobolkaasi baay halka warkaasi aad kala socotaan waa raadiyo wardheer xildhibaan ka tirsan baarlamaanka soomaaliya qeybna ka ahaa odayaal dad waxgarad ah oo ku baxay dagaalo ka dhacay qeyba ka mida gobolka galgaduud ayaa waxa uu rajo wanaagsani ka muujiyey joojinta dagaaladii kasoo cusboonaaday nawaaxiga degmada caabudwaaq ee gobolka galgaduud xildhibaan nuur faarax oo ka mid a mudanayaasha baarlamaanka ee soomaaliya qeybna ka ah dad dhexdhexaadin ka dhexwaday maleeshiya beelaad dhowaan ku dagaalamay deegaanada gobolka galgaduud qeyba ka mid a ayaa waxa uu tilmaamay in haatan ay ku guulaysteen in xabad joojin ay ka dhex hirgeliyaan dhinacyadii halkaas isku hayay asigoona dhanka kala tilmaamay in haatan ay rajo wanaagsani ka leeyihiin joojinta dagaalada dhiiga ay ku daadanayaan ee u dhexeeya beelaha soomaaliyeed degmada caabudwaaq ee gobolka galgaduud iyo deegaano kaloo dhowr oo gobolkaasi ka mid ah ayaa maanta waxay u ahayd maalinta koowaad ee ciidda munaasabadda ciidul fidriga asigoona xildhibaanka ugu hambaliyeeyey sidoo kale munaasabadda maalintani weyn xilli shalay inta badani laga ciiday dalka soomaaliya iyo dhammaan wadamada islaamka oo idil si fiican baanu ila ciidnay si fiican baynu u dhacday ciidii hawlihii aan u nimidna aad iyo aad bay u fiican yihiin meel fiican bay marayaan dadkiina waa isku soo wada dhawaaday wax dhibahoo kalena hadda ma taagna way ogolaadeen inay rasaasta joojiyaan way ogolaadeen inay soo fadhiistaan wayna ogolaadeen inay wadahadal ku dhameeyaan wax alaalay wixii khasaara ah oo dhacay hanti la boobay iyo hadda wax la kala dhacay oo hadda naloo sheegay ma jiraan khasaarooyinkii dhacayna hadda waa waxyaabaha aanu u fadhino oo ayaga laftigooda aan rabno inaanu wadahadal ka galno oo heshiis hordhacaha jiraya dagaalku inta badan wuxuu ka dhashaa dad aan de cidna la tashanin oo wax magarada oo dhibaatada dagaalku leedahay aan tixgelinaynin khasaaraha ka imaanaya aan tixgelinaynin barakaca iyo dhimashada iyo dhaawaca aan tixgelinaynin dadkaasay ka dhashaa mana aha wax loo dhanyahay ee waxaa weeye wax shakhsiyaad gaaruhu sameeyaan taas baana marka dambe saameyn ku yeelata dadka oo dhan wax hal qof sameeyaa dadkaoo dhan saameyn ku yeesha taasna ilaahay waxaan ka rajaynaynaa inay ay baaba'do innaguna hadda waxaan ku dadaalaynaa in waxgaradku ay xakameeyaan dadka mar walba falal dembiyeedka samaynahaya oo soo celcelinahaya xasaradaha iyo dagaalada soo celcelinaya dhanka kale waxaa maanta maalintii labaad si weyn looga dabaaldegaya magaalada muqdisho munaasabada ciida xilli shalay ay ahayd maalinta koowaad dadka ku dhaqan magaalada muqdisho ee xarunta dalka soomaaliya ayaa isugu soo baxaya goobo waaweyn sida goobaha ay dadka isugu yimaadeen ee taalada daljirka daasoon iyo xeebta liida ee degmada cabdicasiis ayagoona dadka ay ka muuqanayso farxad aada u xoogan oo ay ka muujinayaan munaasabada maalmaha farxadda ee ciidulfidriga dadka ku dhaqan magaalada muqdisho ayaa wax badan ugu duwan tahay ciidani ciidihii soo maray iyadoona haatan si weyn amniga loo adkeeyo goobaha qaar ee magaalada muqdisho waxaana inta badan magaalada wadooyinkeeda lagu arkayaa gawaarida dagaalka oo ay saaran yihiin ciidamada ammaanka kuwaasoo si weyn kaga qayb qaadanaya sugidda ammaanka shacabka ku dhaqan magaalada muqdisho kuwaasi oo haatan ku mashquulsan dabaaldega maalmaha ciidda oo maalintii labaad ay maanta u tahay ururka al-shabaab ayaa waxa ay sheegeen inay saraakiil ka tirsan ciidamada dowladda federaalk ee soomaaliya ay ku digeen dileen dagaallo ka dhacay qeybo ka mida gobolka shabeellaha hoose wararka ayaa waxa ay tilmaamayaan in saraakiil ka tirsan ciidamada dowladda federaalk ee soomaaliya lagu dilay dagaallo ka dhacay gobolka shabeellaha hoose qeybo ka mid ah iyadoona saraakiisha al-shabaab ay tilmaameen in dagaaladaasi ay ka gaareen hadafkii ay ka lahaayeen sida uu tilmaamay ururka al-shabaab afhayeenka ugu magacaaban dhanka ciidamada howlgallada sheekh cabdicasiis abuu muscab ayaa waxa uu tilmaamay in ayagu hadafkooda uu yahay sidii ay mar waliba weeraro ugu qaadi lahaayeen goobaha fariisimaha u ah ciidamada dowladda iyo kuwa amisom xilli maalmihii lasoo dhaafayna ciidamada dowladda federaalk ee soomaaliya oo ay kaabayaan kuwa amisom qaybo ka mida gudaha gobolka shabeellaha hoose ay ka wadeen howlgallo lagu baarayo deegaano dhowra oo haatan ay ka arrimiyaan ururka al-shabaab wararka ka imaanaya degmada buulabirta ee gobolka hiiraan ayaa waxa ay tilmaamayaan in ciidamada dowlada saraakiisha ciidamada dowladda federaalk ee soomaaliya kuwa amisom iyo maamulka ay yeesheen kulan albaabada ay u xiran yihiin kaasoona looga arisanayay xaalada ammaan ee degmada buulabirta ee gobolka hiiraan wararka ayaa waxa ay tilmaamayaan in kulanka oo qaatay muddo saacadii bara looga hadlayay sidii looga qayb qaadan lahaa sugidda ammaanka sidoo kalena shacabka lagu dhiirageli lahaa in ciidamadu ay kala shaqeeyaan xasilinta ammaanka degmadaasi ayaa waxay markuu soo ilaaday kadib warbaahinta la hadlay gudoomiyaha degmada buulaburte axmed wehliye kaasoona ka warbixiyey xaalada iyo sida uu ahaa kulankaasi waxa uuna tilmaamay in kulanka diiradda lagu saarayay sidii looga hortegi lahaa deegaanada inta badani weerarada ay kasoo qaadaan ururka al-shabaab loona sugi lahaa xaalada amni ee degmada buulaburte gudoomiyaha degmadaasi ayaa dhanka kale waxa uu tilmaamay in looga baahan yahay shacabka qeybihiisa kala duwan ee degmadaasi inay ka qayb qaataan sugidda ammaanka degmada buulaburte xilli magaalada buulaburte maalmihii lasoo dhaafay gaar ahaan intii lagu jiray bishii ramadaan ay tiro weeraro ah ku qaadeen ururka al-shabaab taasoona qayb ka ahayd qalqalgelinta ammaanka qayba ka mida gobolada koofureed ee dalka soomaaliya oo al-shabaab hore ay uga hanjabeen in ay kordhi doonaan weerarada ay ku hayaan xilliga lagu guda jiro bisha barakaysan ee ramadaan xilli maalmihii lasoo dhaafay si aad ah loo hadal hayay in garsoorka dalka soomaaliya uu yahay mid aan wanaagsaneyn sidoo kalena faragelin uu ku hayo wasiirka wasaaradaasi cabdiqaadir faarax cabdiqaadir macalin ayaa haddana waxaa soo baxaysa eedeymo dhowr ah oo ay u jeedinayaan xisbiyada ka jira gudaha dalka soomaaliya xisbiga nabadda iyo dimuquraadiyadda soomaaliyeed cabdulaahi sheekh ayaa waxa uu ka hadlay xaalada garsoorka iyo sidoo kale maxkamadda sare ee ciidamada dalka soomaaliya taas oo ku tilmaamay in maalmihii lasoo dhaafay fulinaysay xukunno aan laga fiirsan oo aan ku salaysnayn cadaaladda sida hadalka u dhigay asigoona eedeyn dusha kaga tuuray wasiirka wasaaraddaasi oo u tilmaamay inuu faragelin ku hayo arrimaha maxkamadda ciidamada qalabka sida ee soomaaliyeed cabdulaahi sheekh xasan ayaa waxa uu tilmaamay in dalka soomaaliya haatan uu ku sugan yahay xaalad aan wanaagsaneyn maadaama sida uu tilmaamay aanu hagaagsaneyn xaalada garsoorka dalka soomaaliya oo uu ku tigrifalaya sida hadalka u dhigay wasiirka wasaaradaasi faarax cabdiqaadir macalin
laakiin haddana siday ku bisnaayeen qayb gaar ahoo madax bannaan oo qaybta fulinka hoos tagin bay ahayd marka isku day cadaalada inuu u wada wareego oo garsoorka isaga waxa isaga maqaayad isaga siisa sida hadda midan militariga uu magacaabo kale oo dhiibay maxkamadda sare militarilow yahay ragcaankaas in loo wada dhiibo meesha oo aan laga fiirin soomaalinimada iyo qofka aqoontiisa iyo koorafidkiisa laga fiirsho kooxdan ka tirsan yahay wasiirkuna dhinacaas ka fiirinaya ka muuqata marka una malayn maayo sidaas inay sax tahay wasiirku uusan garsoorkiiba cadaaladii dadka ka dambayso loo wada dacwoonayo oo xataa isaga lagu dacwoonayo haddii khalaf uu galo waa bila-aani qof oo isagu soo qoray inuu inuu ka dhigo ma u malaynayo wadanka waxa ku shacab darre anagu ma naqaan meesha laga keenay qof aan qof dilin oo wax eedeysanayn naf kale inay dishay amba hadda dhinacyada kale oo qaynuunyada kale loo adeegsa aana jirin in la yidhahdo waa la diraya oo tartag ilaa xinkaas ay tahay masalan hadda qof aan wuxuu ku qabtay sida hadda wiiga hore dhacday nimaa lagu qabtay inuu gurgiisii waa lagu dilay waa gurgiisii dhanka kalena ekis xildhibaan salaad cali jeele oo ah mudane ka tirsanaa baarlamaankii hore ee soomaaliya haatanna ah hogaamiye horkacaya xisbi siyaasadeed oo ka jira magaalada muqdisho ee xarunta dalka soomaaliya ayaa eedeyn dusha kaga tuuray wasiirka wasaaraddaasi farax cabduqaadir kaasuuna ku eedeeyey in faragelin uu ku hayo arrimaha garsoorka dalka soomaaliya madaxda sare ee dowladda federaalk ee soomaaliya ayuuna baaq u diray in wax laga qabto xaaladda garsoorka dalka soomaaliya oo haddii ay sidan kusii socoto u tilmaamay salaad cali jeele inay wajihi doono garsoorka soomaaliya caqabad xoogan iyo kalsooni darro kaga imaada dhanka shacabka soomaaliyeed qarax dhimasho iyo dhaawac sababay ayaa lash tilmaamay in dad soomaali ay ka mid yihiin uu ku haleelay xadka u dhexeeya wadamada sacuudiga iyo yemen dadkani oo saarnaa sida la sheegay bas ayaa waxa uu qaraxasi ahaa mid dhulka lagu aasay waxaana la tilmaamay in dadka geeriyooda ay ka mid ahaayeen ilaa iyo lix ruux oo soomaaliya halka tira intaasi ka badanna ay dhaawacyo ka dhasheen dadka soomaalida ah ayaa waxa ay qayb ka yihiin dad inta badani ka carara gudaha dalka soomaaliya oo ay inta badani ka jiraan caqabado xoogan ayagoona raadinaya nolol u dhanta midda ay ku haystaan gudaha dalka soomaaliya kuwaasoona inta badan tacdiyo kala kulmo wadamada ay tagayaan sida gaar ahaan wadamada carabta waxaana dalka sacuudiya qayb uu ka yahay dalalka lagu dhibaateeya shacabka soomaaliyeed inkastoo soomaalidu inta badan ee ka baxaysa gudaha dalka soomaaliya una tahriibaysa dalka sacuudiga ay raadinayaan nolol u dhaanta midda ay marka hore ku haysteen magaalooyinka ay kaga nool yihiin gudaha dalka soomaaliya ciidamada yuhuudda ayaa weli waxa ay sii wadaan duqeymaha arxandarrada ay ku hayaan shacabka falastiiniyiinta iyadoona duqeymo saacadihii lasoo dhaafay ama shalay ilaa iyo xalay ka dhacayay qeybo ka mid ah daanta gaza ay ku geeriyoodeen dad kor u dhaafaya ilaa iyo afartan ruux kuwaasoona u badan dad caruura yahuudda ayaa weli aan joojin xasuuqa ba-an ay ku haysa shacabka falastiiniyiinta ayadoona xaaladda gaza haatan ay tahay mid si aadah looga dayrinayo waxaana sii kordhaya dhimashada shacabka falastiiniyiinta xilli xamaas ay ku dhawaaqday inay hirgeli doonto xabad is xabad joojin dhinaceeda ka socota xilli yahuudda hore ay u fulisay maxabad joojin muddo saacada ah qaramada midoobey iyo beesha caalamka ayaa hore kaga hadlay dhibaatooyinka israa'iil ay ku hayso gudaha dalkaasi falastiin inkastoo xaaladda ay u muuqanayso mid weli aanan waxba iska bedelin eedeynta ayaana waxa ah mid ku eeg afka oo keliya welina ma jirto faragelin ay ku samaysay qaramada midoobey xaaladda gaza oo israa'iil maalin waliba ay ka geysanayso xasuuq ba-an warkii oo aad kala socoteen raadiyo wardheera khayaarta aynu jecelnahayo maanta waa naga intaa waxaan idinka raaligelinayaa dhanka codka haddii aad wax cilada ka dareentaan tan iyo intaan mar kale dib u kulmayn waxaan idinkaga tegayaa sida iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh